waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com waxaa maanta booqday masaajidka weyn ee soomaalidu ku leedahay xaafadda north melbourne duqa magaalada melbourne city robert doyle duqa magaalada melbourne ayaa masaajidka kula kulmay qaar ka mida jaaliyadda oo halkaasi salaada jimcada ku tukatay iyo mas-uuliyiin ka tirsan masaajidka robert doyle ayaa sheegay inuu taageersan yahay bulshada muslimiinta iyo soomaalida degan magaalada
from time to time this is a misunderstood community and i think it's very important that political leaders show their support aad baan u taageersanahay bulshada mararka qaar qalad ayaa laga fahamsan yahay bulshadan marka waa lagama maarmaan in siyaasiyiintu taageero u muujiso oo ay taageeraan goobaha wax lagu caabudo sida masaajidkan oo kale waxaan hore u iri oo layga hayaa inaan soo dhoweynayo masaajid ku yaala bartamaha magaalada melbourne waxaa sidoo kale soo dhoweeyey booqashada duqa magaalada melbourne madaxda masaajidka moxamed cali good oo ka mid a maamulayaasha masaajidka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaanshaha robert doyle
maamulka amsa magaciisa anoo ku hadlaya magacay waa maxamed cali good waxaana gudoomiyaha guddiga dacwada ee jamciyaddan maayarka melbourne booqashadiiuna soo booqday aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sababtuna waxa weeye waxaynu nahay dad qayb ka ah dadka waddanka degan inaynu haddaynu nahay dad waddanka degan gaar ahaana jamciyaddanina ay tahay jamciyadda ugu weyn ee soomaalidu iskugu timaado jimcaha oo keliya ka badan kun qof ay ku soo tukadaan inaannu door ku yeelanno waddanka inaynu dadka acyaanta ama muuqda ee dowladda xilalka waaweyn ka haya gaar ahaana sida maayarka oo kale xidhiir la yeelanno annaguna duruufteenna u sheegno iyaguna markaa maxaan ku dhaha wixii maslaxad ah noo sheegaan aynu ka filana sida hadda maaragtay maayarku ballanqaadyadii faraha badnayd adiguba maqlaysay u dhegaysanaysay marka xidhiidhka mujtamaceenna oo ah maxaan ku dhaha communitiga soomaalida oo waddanka qayb ka ah iyo dowladda in la adkeeyo waxaanu u aragna inay tahay wax weyn oo lagama maarmaana marka aad baan ugu faraxsannahay imaatinkiisa booqashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo gobolkan victoria looga diyaargaroobaya doorashooyinka golayaasha deegaanka duqa magaalada melbourne uu ku jira ololihiisa doorasho oo uu ku doonayo inuu mar kale ku soo noqdo jagada duqa magaalada melbourne mar aan weydiiyey inay dhowaanahan ka jireen dalkan australia diidmooyin lagaga soo horjeedo in masaajido laga dhisa dalka iyo sida melbourne city ay arrintaasi uga duwan tahay ayuu wuxuu ku jawaabay robert doyle sidan waxaan is leeyahay waxaanu nahay dad dadka soo dhoweeya oo ilbaxa waana in la fahmo in melbourne ay dhiseen dad ka kala yimid adduunka oo dhan aniga oo kale awoowayaashay waxay ka yimaadeen ireland idinkuna waxaad ka timaadeen ama waalidiintiin ka yimaadeen soomaaliya marka wadankan iyo magaaladan waa la wada leeyahay xuseen xarakey oo ka mida madaxda jaaliyadda lana socday duqa magaalada ayaa sheegay inay laga maarmaan tahay in jaaliyaddu la kulanto siyaasiyiinta dalka ee heer kala duwan runtii fursad weyn ayay ahayd maayarka booqashadu halkan ku yimid iyo amsa ay albaabada u fureen maanta ay kusoo dhoweeyeen halkan in yani ragga siyaasadda ku jiro oo lala macaamilo runtii waa aad muhiim u ah waxyaalo badan looga faa'iidaystaa dadka in wacyigoodii iyo dhinaca siyaasadda kor loo qaadan waa muhiim inay hadda iyo wixii ka dambe amse xitaa ay roolka ciyaarto runtii maanta booqashihiis waad aragtay waxyaalo badan oo laga faa'iidaa jirta oo ay amse xitaa ka faa'ida shicibkan guud ahaan ay ka faa'iideen sidiisaba maayarka waxawaaye haddaad dhegaysato xitaa markuu idaacadaha ka hadlaya nin muslimiinta u xun maaha nin muslimiinta kasoo horjeeda maaha waa nin haddaad dhegaysato hadalladiisoo dhan waa nin yani muslimiinta mar kastoo dhibaato dhacdo uu hadlaayo nin dhexdhexaad ah waaye aan marnaba jeclayn in muslimiinta wax loo geysto marka dhowr jeeraan u fiirsada marka runtii fursaday ahayd fursaddan waxaan filaya in ay fursad soo socda albaabada u furi doonto waxaa kaloo ka mid ahaa wafdiga la socday robert doyle madaxa golaha muslimiinta victoria neil aiken wuxuuna sheegay inay sharaf noo wada tahay in duqa magaaladu uu soo booqdo masaajidka north melbourne aad bay sharaf noogu tahay in duqa magaaladu nagu soo booqdo masaajidkan weyn waxaa hore looga hayaa oo uu yidhi robert doyle magaalooyinka waaweyn ee adduunka oo dhan waxay leeyihiin masaajid weyn waxaana doonayaa in melbourne sidoo kale ay yeelato masaajid weyn waxaa kaloo kulanka ka qayb galay yaasiin diihaal oo madax u ah guddi ay leeyihiin xawaaladaha soomaalidu wuxuuna sheegay in arrintaas uu la soo qaaday duqa magaalada aad baan ugu faraxsanay maanta waxaan la kulanay lord maayarka melbourne oo masaajidka amsa yimid waxaa arrimihii aan kala hadalnaha shirka markaan ku qadanah waxaa ka mid ah inaan kala hadlay arrimaha xawlaadda ee soomaalida iyo bangiyada la xirayo sidii uu nooga caawin lahaa loorko wuxuu naga ballan qaaday inuu cid naga caawiso xagga dowladda noo raadin doono oo wax nagala qaban doono inta awoodiisaa arrinta halkan u yimid waxay ahayd guud ahaan rur ahaantii xaafadda melbourne waxay caan ku tahay inay tahay marginal seat marka mar alla markii doorasha jirto siyaasiyiinta oo dhan way yimaadaan ama state ha noqoto ama federaal ha noqoto way yimaadaan qaar wax u qabtana waa jiraan oo marka dambe wax qabta qaarna markii electionku dhammaada ka baxaan marka waxaan umalaynaa kambeinkaas ayuu hadda u yimid in la doorto waayo dadka halkan degan melbourne soomaali badan ayaa degan oo wax ka bedeli kara codka maarata doorashada oo haddii doorashada qaataan wax ka qaban kara waxaan loo bahanya markaa soomaalida markaas inay doorashada isdiiwaangeliyaan oo codkooda maaragtay ka qayb qaataan oo qofka yaraan ku taageeraan si hadhowto markaa wax uga tarto inay qofkaas waxu qabto sida hadda naloo sheegay ninkan aad buu usoo dhoweynayaa muslimiinta inay malban masaajid ka dhistaan oo deganaadaan qiimaha islaamku leeyahay ina wuu aad buu u tixgelinayaa sida nooga muuqata hadalkiisa maxamed cabdi good oo ka mida madaxda masaajidka ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan ee duqu ka hadlay ay ahaayeen ixtiraamka uu u hayo diinta islaamka iyo muslimiinta waxaan isleeyahay dhowr arrimood buu ka hadlay laakiin dhinaca diinta ama maxaan ku dhahday horumarinta dadka muslimiinta diintooda inay xor u ahaadaan inay masaaji dhistaan inay maxaan ku dhahday soo dhoweynta uu soo dhoweynaya waxaan u malaynay wax inoogu weyn waayo diinteennu waxay noo tahay sida madaxuu boriga intiisa kale u yahay madax haddii qofka laga gooyo marka uu dhimanaya marka innaka diinteennu inaynu xor u ahaano masaajida yeelanno isgarabtaagga isgarab taaga iyo qiimaynta uu hayo ayaa noogu muhiimsan iyadoo mid kastaa muhiim ahayd
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali